iyadoo lagu sii siqayo muddadii lixdanka maalmood gudahood ahayd ee ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya in doorasho lagu qabto ayaa waxaa soo xoogaysanaya dadaalka ku aadan kamiro dhalinta hadafkaasi maamulka galmudug ayaa maanta oo khamiis ah u gudbiyey liiska xubnaha uga mid noqon doona guddiga doorashada soomaaliya ee laga sugayay maxamed colaad xasan ayaa guddigani wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shire falagle guddigaas waa lagu dhawaaqay saakaani culimadii hore ayaa madaxweynaha ay ka gudistay goobtii loogu talagalay waa la geeyey muhiimad weyn ma ana magacyo inaan soo qoro aan aan idaacadaha la wadaago laakiin waxaan xaqiijinayaa in guddigaas laguna dhawaaqay gacantana uu ka gudbay waa meeqa xubnood guddiga guddiga maya meel ka rabay shan xubnood buu ahaa waana gudbin waa gartay muddo badan baad la daahdeen oo guddigan wakti badan baa idinku qaadatay maxaa ugu wacnaa waxaa ugu wacnaa madaxweynuhu wuxuu jiray turkigu jiray iyo xamar iyo iyo meelahaas darhaa dalku soo laabtay warbixintiisa ayuu wuxuu ku daray guddiga anoo istabul jooga inaan qoro waxaan ka doorbiday anoo xafiiskayga dhulsamadeed jooga inaan qoro marka guddigu waana naga diyaar haddaan imidna shaqada ugu horeysa aan qabanayo waa guddiga shalay sanana subaxnimadii hore wakti ballaarana james sugan iyo hoggaaminaya ayaana ku yara mashquulnay wixii ka dambeeyana madaxweynuhu waa diyaariyey liiska awalna dee hore uga beeraanday intaana ka sugaayay beeraandag iyo kala xulid iyo ku habboonaan iyo waxbuu ka eegayey oo lajeclo weyn oo ka haysta doorashada soomaaliya ayaa madaxweynuhu si taaka taakaysiyahoo degan hawsha uga beeraandegayey isku soo xoori haatan gacanteeda waa ka baxay goobtii lagu talagalay ayuu hadda ku sugan yihi bal guddiyadan sidaad usoo magacowdeen muqaab beeleed baad u marteen oo awood qaybsigii four point five mise waxaad u marteen qaab degmo horta dee sideedaba waa arrin soomaaliya iska jirto beel bay arrimo arrimuhu beelay u bataan iyo goobo iyo iyo barnaamijyo haddii la isku dhex jiro aan kala maarmin haddana waxay ku xiran tahay guddiga la magacaabo iyo beelaha meesha degan marmar baa guddi iyo qofafka la rabaa aysan beelaha wada qancin oo wada deganin degan aysan ku wada fillayn laakiin si un markaas loo xulaa loo eegaa laakiin marna dee siyaasadda soomaaliyaaba beela ku dhisan oo beel la-aan kaba bilaabato sheekadu meelo waxyaalo la xeeriyaasha waa jira wa waa gartay marka maxaa hadda tallaabtan galmudug ay gudbisay guddigii doorashada soomaaliya uga mid noqon lahaa maxaa xiga waxaa xiga in hore loo socdo wixii maalmahan jira waxay ahay intii kale inay kaamil tahay galmudugna ay ka maqnayd kor haddii galmudug soo kaamishay waxaan isleeyahay wixii la waxa weeye udareeridda doorashada sida annaga haatan aan kuu sheegay galmudug mar horaaba loo diyaar garoobay doorashada in xilligeeda aan aan galno dadkuna waxay kusoo qulqulayaan magaalooyinkii loogu talagalay amniga iyaga iyo dowladda iyaduna waxaanu heegan u nahay inaynu dadkana soona dhaweyno doorashadana waxaa nagaga aadan aynu qaadano maamulada kale iyo dowladda federaalka waxaanu ka rajeynaynaa wixii lagu ballamay sidooda ahaadaan haddaanu galmudug nahay kaasi wuxuu ahaa axmed shire falagle oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug waxa uu u warramay waryaheena maxamed colaad xasan